markuu arka gabar qaaban oo social mediyaha niikinaysa iyo ani markuu i arko ilaah uu ku xamdiyaa uu dhahaa ilaahay adiga ii kaa siiyey haddana hanuunka qalbiga ku beeray inaad la kulanto qof dumar ah oo baraha bulshada gaar ahaan tiktok iyo instagram ku gudbisa wacdigii waanada waa mid dhif ah haddana waxaa inoo suura gashay inaan helno filsan mukhtaar marka hore waxaan jecelahay inaan soo dhoweeyo marka xigtana waa qof ma filsan waa dhawaa walaalkay marka ugu horeyso aad baan ugu mahad celinaya idaacadda himilo magacayga saxda ah oo laygu wanqalay waa faadumo mukhtaar cabdi waxaan ku dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir waxaan waxbarashadeyda ilaa iyo dugsi sare kusoo qaatay iskuul horseed madiina primary and secondary school waxaan jaamacadda ku biiray sanada markay ahayd labada kun iyo toban iyo toddobadii ayaan jaamacadda ku biiray one year baana hadda kasoo wareegatay intaan jaamacadda ka qalin jibiyey waxaana bartay facultyga banki and finance maxaa kugu dhaliya inaad kasoo muuqato baraha bulshada social mediaha inaan kusoo biiro waxyaabaha igu dhaliyay waxaa ka mid ahaa waxaa jirtay waqti aan bilaabayay jaamacadda waxaan aad u isticmaali jiray facebooka dhankaasa waxaa kasoo gudbin jiray ereyada dhiirigelinta ah oo hablaha aan ku baraarujinayay dhalinyarada rag iyo dumarba khaasatan laakiin ani mar walba waxaa u badnaa dhanka dumarka anden waqti uu tiktokas bilowday oo maxay ahayday fasahaadkiina zaa'id uu sii noqday markaas sidaan hadda uu yahay xitaa muusan ahayn hadda waxaa la helay dad fara badan oo dadkii wacyigeliyey wax u sheega waqtigaas aaday u yareyd dhalinta dadka wax yacni wacgelisa wacyigelisa haddana maxay ahayday dumarkii xilligaas waxay yacni xilligaasay roonaayeen isdhihi karaa oo waxay qaadan jireen dharka khafiifka ay aad u xiran jireen baraha barteeda instagramka waxaa kusoo gudbin jiray sawiro iyo muuqaalo ah xijaabka xirannahay laakiin aanan hadlaynin codkayga muuqanin markaa arkay inaan instagramka bulsho badan aan ku yeeshay kadib ah waxaa isdhehe aaladda tiktoga maadaama ay bulshadii hadda u bateen adiga waxay ahayd marka kusoo biiraya anigoo hadlaaya ka hor oo kusoo biiray laakiin anuu hadlaayo dadka waxu soo jeedinaya waxaa kusoo biiray sanada markay ahayd labada kun iyo labaatanka bishii tobaniyo koowaad miya meelahaas inay aheedaa jeclehe hadi koow iyo labaatanka iska dheh oo hadda sii dhamaatay ilaa iyo intaan ah hadda wacyigelinta kabad waxaan igu dhaliyey dumarkeena qaaban marka arka waxaa isdheh allay lehe maadaama dhalinyaro aad isla tihiin oo maxay aheeday adna adoo iyagoo qaaban maadaama ay soo dhigaan hadda xijaabkii adna u bandhigto dhiirigelina usoo jeedis waxay isleeyihin allay lehe maad gabadhan wanaagga ka dayataan hamigayga ugu weyna waxay tahay hal ama laba qof baa allah ka dhigay inaa hanuunkiisa sabab u noqdo ma jirtaa cid kugu dhiirigelisay mise adiga ayaa go'aankaasi qaatay go-aanka marka hore anuu iga soo go'ay waxay igu dhiirigeliyeen aabahay macaan aabahay baa igu dhiirigeliyey kadibna taageero dhanka bulshada aan helay wuxuu igu dhahay aabba waddo wanaagsanaad haysaa oo maxay ahayd kusii soco anna garabkaagaa taaganahay wax alaala waxaad u baahan tahay dhanka digniyanna waa kaa saacidaynaya aabba dhankiisa walaahi falcelin yani inuu aad ugu faraxsan yahay markuu arka gabar qaaban oo social mediyaha niikinaysa iyo ani markuu i arko ilaah uu ku xamdiyaa uu dhahaa ilaahay adiga ii kaa siiyey haddana hanuunka qalbiga ku beeray aad buu ii taageeraa farxad walaalahay aabba iyo dhanka dhammaan asxaabteedaba aa kala kulmaa iyo dhiirigelin ma inala wadaagi kartaa falcelinadii kala duwanaa ee kaaga imaanayay dadka kugu xiran walaahi wanaag iyo xumaan buu isugu jiraan inkastoo wanaag ay aad u tiro badan tahay dad fara badan oo igu taageeraya ay jiraan dad qaarna ay yani kasoo horjeedaan wanaagga inuu faafo ayagoo ii daliishanaya gabadha codkeeda waa cowro oo anna mar walba waxaan dareensiiyaa gabadha codkeeda waa sax waa cowro laakiin marka aysan ku hadlaynin qool macruufa ayuu cowro yahay waayo allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay falaa taqdacna bilqowli fayadmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qowla macruufa yacni hadalkiina iyo qowlkiina hajijabinina si uusan idiin damcin midka qalbiga buka haddaad hadlaysaana ku hadla qowl macruufa qowl macruufana waxaa ka mid ah alamru yani in in xumaanta oo la iska reebo wanaagana la is amra alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkara ka mid ah dhankaas ayay iisoo maraan badanaa markay isdhahaan yani see ku joojin kartaa wanaageeda laakiin anigu ma sii joojiyo waa fahansiiyaa qofkii daacadda ay ka tahan ugu fahmaa qofka kalena koley dantiisu wataa in badan haa markaan arkay gabdho fara badan oo dhanka social media oo ila soo xiriiraya qaar ii sheegaya iga ilmiya waxaa jira xitaa dhanka instagramka marka asxaabta ku sheekaysano rag iyo dumar isugu jiraan qaar dhahaya xadiisa soo gudbisay aa nolosheeda yacni bedelay oo maxay ahayd abaala kaaga haya iyo saameyn markaan kala kulmo run ahaantii aad baan ugu farxaa waxaa isdhaa allay leeyahay hamigaagii waad gaartay in, in yar oo ka mid ah inta dhimanna insha allah waan- waan gaarayaa Een, inay fiidiyoogayga daawadeen oo kaleeto een, wiil baa jiray ila soo xiriiray wuxuu dhahay heesahaan aad u dhagaysan jira ani ahaanteeda oo qof nolosha ka dhacsan aan ahaa laakiin qof wax bartay dhanka diiniyan iyo maadiyanba waan ahaa buu yir laakiin kumaanan dhaqmi jirin maalin baa wuxuu yiri xadiis uu isoo xasuusiyey aa maalin sheegayay xadiiskaas oo qofka hamigiisa adduunyada ka dhiga aa ka hadlayay een, oo adduunyada ku saabsan xadiiskaas baa aad ii saameeyey oo ii bedelay buu yiri een, meel aanan kaa- oo- kaala soo xiriirin malan ugu dambeynti markuu ila soo xiriirin oo ii sheegaya hanuunkiisaba inaan sabab u yeesho anna aan aad ugu farxay taasi maxay kugu dhiirigelisay waxay igu sii dhiirigelinaysaa mar walba marka ka dambeysa dadaalkayga inaan laba jabaaro oo halkaa aan kasii wado anigana wanaagaas dadka aan u gudbinayo faa'iide ii tahay dadkana faa'iide u tahay oo anna mar walba wanaaga aan sameynaya inta aanan qofka u gudbin ka hor waxaa ka horeysa inaan aniga sameeyo markaan nafteeda ku dhiirigeliya aan anigu sameeyo baan dadka ugu faa'iideeya laba faa'iido waaye ajar aan ka helayo qofkaas haddii aan hanuun- hanuunkiisa sabab u noqdo iyo wanaagiyo nafteyda marka horeba aan anigu faraayo maxay ahaayeen waxyaabihii kuugu layaabka badnaa ee baraha bulshada والله baraha bulshada een waxyaalo fara badan oo aad iiga yaabiyey baa jiray waxaa ka mid ah een in social media marka hore ay imaado gabar dharka dhigatay iyada oo cawradeedii muujisay qaabisay xitaa timahii ugu muhiimsanaa ugu weynaa cawrad ugu weyna daheed ayaa u qaaban kadib muddo kadib waxaa arkaysaa gabadhaas intay niikinayso social media joogto wax dhahaayo ma jirto sharafteeda ay ku ciyaartay sumcadeeda ay ku ciyaartay wax wax runta uu sheegaayo ma arkaysid markii video midka iyada soo dhigta mid kasii xun lasoo sii daaya baa la leeyahay een, muxuu nin rag oo nacas ah dumar ceebteedii banaanka keena uu ku ciyaaray muxuu ku cayaaraa nin nacas ah ayadaa marka hore isku ciyaartay sharafteedii sumcadeedii soo bandhigtay maanta ani haddaa xijaabkaan xiranaya waddadaas aan maraayo nacas walba oo damiir xun siduu iigu dhiirado way adag tahay bal iska daa inuu igu dhiirado xumaan inuu igu sameeye asagoo xun oo og naftiisa inay xun tahay buu wuxuu ku hamiyaa alla ilahay gabadhan xijaabka xiran oo kale hadaad haddaad heli lehed zamankani way kuu dhacan lehed soo marka waxyaabaha iga yaabay waxaa ka mid ah waxyaabahaas oo kale caqabad ma kala kulantaa ee dhiirigelinta gabdhaha ee ah inay is asturaan والله caqabado oo sasa maanta aan ka sheeganayo ma jiraan bulsho aad u qalbi wanaagsan baa igu xiran Ee, caqabada keliya mararka qaar aan kala kulmaa waxay tahay gabadha codkeeda waa cowro taas bay ii daliishadaan markay rabaan inay wanaag la dagaalmaan caqabad kaloo maanta laakiin aan la kulmo ma jirto ha waxay sameeyaan falcelin aan ka sameeyo xumaantooda aan ka falceliyo kale adiga dumar ayaa kuu baneeyey codka yacni inaa hadashid codkaaga dad gaarsiisid Een, of course umuna insha allah ka raali noqde Een, waxay ahayd xaaskii nabiga sal allahu alayhi wasalam markii laga soo tago abi hureyre inuu ahaa baan jeclahay ayaa yani xadiisyada ugu badan nebiga ka wariyay qofka labaad bay iyadu ahayd saasay tahayna waxa ka warinaya waxay ahaayeen rag wanaageedii ayay yani gaarsiinaysay soo ayada codkeeda cawre maaha marka een, qo- gabadha dumarka codkeeda waa cawre laakiin markay ku hadaaqaysa hadalo aan loo baahnayn Een, baraha bulshada een, markii la dhaho waxaan ku wacyigelin lahaa gabdhaheena inay aad ugu dadaalaan xishoodka iyo xijaabka waayo een, habeenkiisuu banaa allah subxaanahu watacaala waxyaabihii uu ku ammaanay waxaa ka mid ahaa een, xishoodka inay xishoodka aad ugu dadaalaan asturnaantana ay ku dadaalaan waayo nabigeena sal alla alay wasalam dardaarankiisii ugu dambeeyey wuxuu ahaa yaa macshara nisaa tasadaqna waaqtirna alistiqfaar fa innii ra'aytukuna akthara min ahli nnaar wuxuu yidhi dumarow sadaqada la baxa oo badiya istiqfaarta maxaa yeelay buu yidhi waxaan arkay naarta ehelkeedii ugu badan inay yihiin dumarka waana tuu nabiga maanta ka dhawaajiyey sal allahu alay wasalam maantaynu aragnaa oo astaamihii iyo waxyaabihii uu tilmaamay dhan waa u jeednaa Een, waxa waxa fasahaadinayana waa habeenka ragga ani waxaan aaminsanahay inay hagaagi lahaayeen bulshada dhan ay hagaagi lahayd waa haddii ay dumarku hagaagaan laakiin haddii ay dumarku fitnoobaan een, ragga yani inay hagaagaan lama sugayo waayo nabiga sal alla alay wasalam mar kale xadiis kale wuxuu ku leeyay markuu la dardaarmayay ragga gadaasha idinkagama tegin fitna idinkaga daran habeenka buu yidhi soo marka waxaan ku baraarujin lahaa gabar walbo inay ka cabsato fitnadaas uu ragga ugu digay inay iyada ka mid noqoto oo ay naartana ka xijaabato oo allah subxaanahu watacaala dhankiisa aan dhammaanteen u wada laabano ayaan aniga intaas ku darsan lahaa